badeecadaha kala duwan ee kasoo dega dekada magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha iyo kuwa kasoo gala xuduudada dalalka aan dariska nahay ee kenya iyo etoobiya iyo intaysan magaalada soo gelin waxaa tayadooda hubiyaha ee daatay dhowrka jubbaland sidii wixii tayadoodu xun tahay loo qabto iyadoo looga duulayo ilaalinta badqabka bulshada soomaaliyeed madaxa hay-adda tayadhowrka jubbaland xuseen dubad ayaa ka warbixiyay dhibaatooyinka ka dhalan kara badeecooyinka dhacay ama tayadoodu xumaatay sida raashinka iyo daawada wallaahi saameynteeda waa midda hadda maanta halka aan dhigtay dadkeena intoodu fara badan la wada jiifaan xanuunadan xunxunka ee kansarayowga iyo xanuuna aynan garanaynin iyo wax walba oo xun oo waxaa la dhihi jiray cudur inaga inagu badan wuxuu inagu badan wax meel kale oo kantaroolkiisii ama tayadiisii ay liidato shaygu mar kasta oo tayada ay kaba tagto dee qofkii biniadanka wax u tiri mayso qofkii nolol buu rabaa inuu wax naftiis wax soo geli lahayo uu cunuu rabaa markeeda wixiiba shay bilaatay u noqdo qofka caafimaad darro ka qaadaro bay-adood hadda isla wada hadlawda innaga dhan baa isla wada dubayna laakiin haddii tayadu inoo wanaagsan inay caafimaadkeena uu taab noqdo marka cunooyinkii oo tayadoodu liidato waa caafimaad darro waxaa iyadan oo kale oo jirta dawooyinka laftooda oo iyagana bilaataya laga yaabo dhowr siis ama intaasoo milligaraam oo kale ama garaam oo kale qofka daweyn lahayd dhows culus lagu sugo marka dhakhaatiirta wadaysan waxay ku leeyihiin ilaa intaa la gaarsiiye maahane qofka waxuma tarayso waxaaso dhan waxa kowka ah waa tayadii tayada marka haday liidato cudurada baa fara badan dawooyinka waxay noo tirmahayaan cudurro aan la aqoonin oo kalena waa imaanayaan marka waxaan isleeyahay waxa ugu fara badan dadkeena haddii hindiya loo qaada iyo haddii waddanka loo qaado ugu fara badan keliyaha fadhiisanaya iyo waxaa la dhihi jira kansarayoowan iyo waxay noo sababahaya waa bahalkaas tayadoodu liidato marka ilaa idankiisa waynu ka dhakhaatiirtaas waa la kulannay oo waxaa jira mid dhakhaatiira oo dowlad goboleed jubbaland ay leeyihiin baa jira dhakhaatiirtaas hay-ad tayadhowrka ama shirka tayadhowrka iyo wasaaradda caafimaadka kulamo waan yeelanay waxyaala mid haddana waxaa u socda in haddii ilaahi waxyaara laga soo saaro waa lala kulmay haddana way socda hawshooda